ku dhawaad kun arday oo ka soo gudbay dugsiga sare isla markaana doonaya inay bilaabaan waxbarashada sare ee jaamacadda ah ayaa u fadhiistay imtixaanka qabuulka ee jaamacadda banaadir maamulka sare ee jaamacaddaasi ayaana si rasmi ah u daahfuray imtixaanka kaasoo ay sanad walba qaado jaamacaddu ugu horeyn diiwaanhayaha jaamacadda banaadir cabdulqaadir xasan axmed ayaa ka warbixiyey tirada ardaydu inta ay dhan yihiin iyo kuliyadaha ay dooran doonaan ay baran doonaan maanta oo taariikhdu tahay shan iyo tobanka oktoobar laba kun labaatan iyo afar waxaa soo dhoweynaynaa ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan iyo shan ee ardaydaas oo maanta cadadkeedu dhan yahay kuwa u fadhiisanayo toddoba boqol siddeetan iyo sagaal arday oo ka kala oo maaragtay kala duwan baranayana kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda banaadir saddex iyo tobanka kuliyadood ee jaamacadda banaadir ardaydaas aad bay ugu faraxsan tahay waa ay soo dhoweynaysaa danka kale gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda banaadir doctor cabdiraxmaan xasan cumar oo daafuray imtixaanka ayaa soo dhaweeyey ardayda imtixaanka gashay isagoo u rajeeyey natiijooyin fiican islamarkaana ugu baaqay inay xoog ka saaraan waxbarashada soo dhoweyno ardayda cusub oo ku soo biiraysa jaamacadda banaadir sana daraasiga laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan iyo shan oo maanta u fadhiisanaysa imtixaanka qabuulka qaybta koowaad u fadhiisanaysa insha allah waxaa jiri doona qayb labaad iyo qayb saddexaad sida halkan uu ka sheegay diiwaanhayaha guud imtixaankan maanta waxaa lagu geli doonaa xarumaha kala duwan ee jaamacaddu ay leedahay kambasyadeeda kala duwan imtixaanku waa imtixaan qiimeyn ah oo insha allahu lagu qiimey doono ardayda cusub oo ka soo qalin jabaysay dugsiyada sare jaamacadduna caado iyo dhaqani waa halaa jirta mar weliba sidaanoo kale in loo qaado waxaan u mahad celinayaa guddigii imtixaankaa soo diyaariyey oo jaamacadda qaybaheeda kala duwan ahaa sidoo kale waalidiinta ardaydooda ku soo aaminay jaamacadda banaadir waan u mahad celinayaa waxaan leenahay ardayda ku soo dhowaada jaamacadda